bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha abriil sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhageysan doontaan warka duhurnimo ee rediyo muqdisho waxaa ugu dooran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada new york halkaasi oo uu uga qaybgalayo shirka isbeddelka cimilada adduunka ra-iisul wasaaraha dalka ayaa sheegay in shaqo abuur iyo waxbarasho ay u samaynayaan dhallinyarada si wax looga qabto amaba hoos loogu dhigo tahriibka jiilka soo koraya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa shir ay soo qabanqaabisay dowladda jarmalka oo looga hadlayo arrimaha maanka geeska afrika waxa uga qaybgelayaa magaalada adisababa ee dalka etoobiya guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka macdanta iyo biyaha ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayey sida maamulka degmada xamar jajab uu ugu guulaystay qaadista canshuurta guryaha ururka dhallinyarada qaranka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxa ay ugu duceeyeen soomaalidii ku geeriyootay badda u dhexaysa dalalka masar iyo talyaaniga oo u badnaa dhallinyaro maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa kulan waxa uu kula leeyahay magaalada markan odayaasha dhaqanka iyadoo saacadihii u dambeeyey lix qof oo isku qoysa lagu dilay gobolka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka duhurnimo ee rediyo muqdisho haatana kusoo dhawaada isagio faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada new york ee dalka maraykanka halkaasi oo uga qaybgalayo madaxweynaha shirka isbeddelka cimilada adduunka isagoo la filayo inuu ka mid noqdo hogaamiyaasha saxiixi doonaa isbeddelka cimilada adduunka oo shir ku saabsan markiisii hore lagu qabtay magaalada baris ee dalka faransiiska sidoo kale madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la filayaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu warbixin ka siiyo xaaladda waddanka soomaaliya gaar ahaan dhinaca siyaasadda amniga iyo doorashooyinka la filayo in dalka ay ka dhacaan dhammaadka sanadkan aan ku guda jirno ee labada kun iyo lix iyo toban diibaan xuseen ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan waxa uu inooga soo diray dalka maraykanka
wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo gaaray magaalada new york ee dalka maraykanka iyadoo si weyn u soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka socota safaaradda soomaaliya ee maraykanka iyo madax kale ka tirsan dowladda maraykanka iyo diblomaasiyiin ayaa si weyn u soo dhoweeyey wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ujeeddada socdaalka madaxweynaha ayaa la xidhiirtaa ka qaybgalka shirka ay isugu yimaanayaan madax kala duwan oo ka kala socda dowladaha caalamka kaasi oo looga hadlaya sidii la iskaga kaashan lahaa isbeddelka ku imaanaya cimilada dunida iyo islamarkaasina loo wajaho afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya daa-uud aweys jama ayaa warbaaxinta qaranka soomaaliya u sheegay in shirkan dhowaan ka furmaya dalka maraykanka oo ku saabsan yahay isbeddelka cimilada uu ka qaybgalayo madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya inta uu joogo madaxweynaha iyo wafdigiisa dalka maraykanka waxay kulamo kala duwan la yeelan doonaan oo ka mid ah madaxda caalamka oo ka qaybgalaya shirkan waxaa la filayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya uu si weyn uga hadli doono xaaladda uu marayo dalka soomaaliya iyo guulaha ay gaartay dowladda soomaaliya wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay shirkii hogaamiyaasha afrika oo lagu qabtay dalka etoobiya kaasi oo looga hadlayay arrimaha la xidhiidha kaalinta afrika ee ammaanka caalamka iyo iskaashiga la dagaalanka argagixisada
telefishinka qaranka soomaaliya
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa waxa uu gaaray magaalada moscow ee dalka ruushka sida ay qorayaan wakaaladaha wararka ee dalkaasi laga leeyahay isagoo kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka oo ay ka wada hadleen arrimo dhowra oo khuseeya xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo ruushiya waryahayaga maxamed cismaan cabdi black oo haatan stuudiyaha igula sugan ayaa isha soo mariyey warkaasi waxaa faahfaahin naga siisaa maxamed socdaalka ra-iisul wasaaraha uu ku tagay dalkaasi iyo waxa uu kala hadlay dalka ruushka
aada baa umahadsan tahay maxamed ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke markii uu halkaa gaaray waxa ay wadahadal qaateen ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda dalka ruushka sergey lafrof waxyaabihii ay ka hadlayeen waxaa ugu muhiimsanaa xoojinta xiriirka labada dal dowladda soomaaliyana waxa ay ka dalbatay ruushka inay gacan ka siiso la dagaalanka argagixisada iyo tayaynta iyo tababaridda ciidamada qalabka sida soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda sergey lafrof dhinaciisana dalabkaas waxa uu sheegay in ka dowlad ahaan ay diyaar u yihiin inay saacidaan soomaaliya dhinacyada la dagaalanka argagixisada tababarada ciidamada qalabka sida iyo deeqaha waxbarasho
waa gartay arrimaha dhaqaalaha waa ka wada hadleen labada mas-uul
weli booqashada ayaa maanta uun bilow ah oo sagaal iyo tobanka bisha abril ah wakaaladda wararka ruushka iyo iyo russian today oo isla maxaa la yirahdaa laga leeyahay waddankuba intaa ay si hordhac hadda u ay wax uga qoreen wixii kale oo faahfaahin intaa dheerna dib ayaan dhegaystayaasha aan kala soo socodsiin doonaa aad iyo aad ayay umahadsan tahay maxamed cismaan cabdi balaag ayuu kaasi ahaa oo inooga waramayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushiya oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo ruushka dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalka ayaa sheegay in shaqo abuur iyo waxbarasho ay u sameynayaan dhallinyarada si wax looga qabto tahriibka jiilka soo korayo warka ra-iisul wasaaraha waxa uu yimid kadib markii boqolaal dhalinyaro soomaali ah ay ku geeriyoodeen badda u dhexeysa dalalka masar iyo liibiya waa dalalka masar iyo talyaaniga xilli ay isku dayayeen in ay gaaraan waddanka talyaaniga iyo dalalka kale ee qaaradda yurub iyaga oo raadinaya nolol ka wanaagsan midda soomaaliya nasre bashiir cali ayaa war-saxaafadeed ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha soo koobeysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa tacsi oo diray qoysaskii iyo heladii dadkii soomaaliyeed ee ku geeriyooday badda u dhexaysa dalalka masar iyo talyaaniga kuwaasi oo ahaa tahriibayaal doonayay inay galaan dalalka yurub ra-iisul wasaaraha ayaa yidhi aad baan uga naxay runtii dhimashada ka dhalatay musiibada ka dhacday badda mediteraneanka waxaana tacsi oo diraya qoysaskii iyo heladii dadkii ku dhintay waxaana alla uga baryaya inuu u dembi dhaafo ayuu yidhi ra-iisul wasaare sharmaake oo sidoo kale tacsi u diray dowladaha dadkii kale ee afrikaanta ah ee ku geeriyooday dhacdadaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa kula dardaarmay dhallinyarada soomaaliyeed inay ka waantoobaan inay dalkooda ka cararaan islamarkaana si micno darro ah ay ugu dhammaadaan badaha caalamka waxa uu xusay in xukuumadda soomaaliya ay muhiimadda koowaad sii doonto waxbarashada shaqo abuurista dhallinyarada soomaaliyeed si dalkooda ay ugu nagaadaan fursad badan ayaa ka jirta dalka dhallinyarada waa inaysan naftooda ku halligin badaha qurbajoogtii soomaaliyeed ayaa dib ugu soo laabanaysa dalkooda si ay uga qayb qaataan dib u dhiska mana habboona in xilligaani loo haajiro dalal kale ayuu yidhi ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa shir ay soo qabanqaabisay dowladda jarmalka oo looga hadlayo ammaanka geeska afrika waxa uu uga qayb galayaa magaalada adisaaba ee dalka etoobiya iyadoo khudbad uu ka jeediyey wasiirka gaashaandhigga shirkaasi uu kaga hadlay xaaladda soomaaliya shirka ammaanka muniij ayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya mudane cabdiqaadir sheekh cali diini waxa uu kaga qayb galayaa magaalada adisaaba ee xarunta dalka etoobiya ku dhowaad lixdan hogaamiyaal sare oo ka socda qaaradaha afrika yurub maraykanka iyo ururo caalami ah ayaa ka qaybgelaya iyadoo diiradda lagu saarayo ammaanka iyo dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee dhibaatada ka wada qaybo ka mid ah qaaradda afrika oo soomaaliya ay ka mid tahay wasiirka gaashaandhigga oo khudbad ka jeediya shirka ayaa madasha ka sheegay in soomaaliya ay ku jirto xaalad dagaal oo ay la tacaalayso kooxo argagixiso ah una baahan tahay taageero iyo in gacan buuxdo laga siiyo horumarinta ciidanka qalabka sida si ay awood ugu yeeshaan buu yidhi wasiirka dhammaystirka raadiga argagixisada khudbad uu shirka ka jeediyey wasiir diini waxaa kale oo uu ku xusay khatarta argagixisada ay ku hayso caalamka iyo sida loogu baahan yahay in meel looga soo wada jeesto dagaalka ka dhanka ah dhanka kale wasiirka ayaa kulamo gaargaara la qaatay madaxdii shirka ka soo qayb galay waxaana ay isla qaateen xoojinta xiriirka dhinacyadaasi kala dhexeeya soomaaliya xaaladda amniga ee gobolka geeska afrika arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo taageerada dibudhiska iyo dib u soo kabashada soomaaliya maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa kulan kula leh magaalada marka odayaasha dhaqanka kulankaasi oo diiradda lagu saarayo sidii wax looga qaban lahaa colaadaha gobolka ku soo laalaabtay iyadoo saacadihii u dambeeyey lix qof oo isku qoys ah la sheegay in lagu dilay meel ku dhow deegaanka shilinbood ee gobolka shabeellaha hoose maxamed cali cumar jubba oo la socda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose oo hogaaminayo guddoomiyaha gobolka ayaa ka wareysanay isagoo ku sugan magaalada marka
marka waxaa ka soconaya iminka hogaaminayo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo ay weheliyaan ku-xigeenkiisa dhanka maaliyadda cabdifataax xaji iyo weliba taliyaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay shalay soo gaareen magaalada marka si ay ugu kuurgalaan xaaladda dhabta ay ka jirta magaaladan marka oo dagaalo ay ka dhacayeen runtii maanta darbada waxay kulamo la qaateen odayaasha dhaqanka ee degmada marka oo iminkaba kulamada ay soconayaan iyadana looga hadlayo kulamadaas sidii loo jooji lahaa colaada ama dagaalada ka jira degmada marka ee gobolka shabeellada hoose odayaasha ayaa aragtiyo kala duwan soo gudbiyey iyadoona guddoomiyaha gobolka iyo wafdi uu hogaaminaya ay dhegaysteen kulankiina iminka waa uu socdaa wixii soo baxana dabcan wararkeena kale aan kusoo gudbi doonaa iyadana dhanka kale ay jirto in shalambow taasi ama xalayto ay ka dhacday arina qoys ka koobnaa todoba oo shana carruur isla dhalatay iyo ayadu lagu dilay iyadana halkaa khasaare uu ka dhacay oo dhimasho ah dhammaan qoyskii la dilay guddoomiyaha degmada marka oo aan goor sii horeysa aan la hadla ii xaqiijiyey in dhacdadaas ee dhacday shanaboodma ay ka dhacday sidoo kale maamulka gobolka shabeellada hoose waxa uu sheegay waxyaabahan dhacaya ee shacabkii dhibaatada lagu geysanayo inaysan u dulqaadan doonin xal dhabaan ay ka gaari doonaan waana ay dhex dhigi doonaan dadka waxaan sameynayana ay runtii sharciga la tiigsan doonaan marka ayaan weli ku sugannahay oo guddoomiyihii gobolka kulamo dhowra waxau la qaadan doonaa maamulka degmada iyadoona iminka kulanka socda oo maamulka degmada guddoomiyaha degmada iyo weliba odayaasha dhaqanka degmada marka kasoo jeeda ay leeyihiin wixii kasoo baxa dib baan kaala soo socodsiida
ururka dhallinyarada qaranka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay ugu duceeyeen soomaalidii ku geeriyootay badda u dhexaysa masar iyo talyaaniga toddobaadkan gudihiisa muxudiin macalin cabdulle ayaa tafaasiisha warkan inoo hayay u dhexeeya masar iyo talyaaniga oo lagu qabtay xeebta liide ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mida dhallinyarada soomaaliyeed iyo qayb ka mida bulshada iyo maamulka degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho dhallinyarada iyo dhinacyadii kale ee ka qaybgalay kulankan ayaa u duceeyey dhallinyaradii ku baxday biyaha u dhexeeya masar iyo talyaaniga dhinaca kalena waxay ka digeen dhibaatada tahriibta guddoomiyaha degmada cabdicasiis cismaan muxudiin ayaa muujiyey in dhacdadaasi ay tahay mid ay ka wada xun yihiin soomaalida oo muhiimin ay tahay in loo istaago sidii loo joojin lahaa tahriibta kullu nafsin daa'iqatulmowt waxaan aad iyo aad uga tiirayansannahay aad iyo aad uga xunnahay dhallinyaro soomaaliyeed aqoon-yahaniin ah ubixii dalka ah iftiinkii dalka ah madaxdii mustaqbalka ah inay ku geeriyoodaan ama ay ku halaagsamaan badaha u dhaxeeya adduunka inay ku halaagsamaan khaasatan baddi masar iyo liiyo waxawaaye dalkayna itali u dhexaysa in dhallinyaro intaas la eg ay taariikhda ebid ayna soo marin ay ku geeriyoodaan ama ay ku halaagsamaan aad iyo aadaan uga xunnahay ummadda soomaaliyeed musiibada haystay ka mid tahay waa musiibo qaran
faadumo cabdi warsame guddoomiyaha ururka dhallinyarada qaranka soomaaliyeed ayaa bogaadisay in dhallinyarada lagu dhiirogeliyo muhiimadda dalku uu leeyahay mideeda kale dhibaatada jirta waxaa waaye dad badan ah waxay aaminsan yihiin inay u baahan yihiin baasaboor waxaan leeyahay arrinta baasaboorkeenaan sharaf u yeeli karnaa baasaboorkeenaan kan ugu horreeya ka dhigi karnaa qof kasta wuxuu u baxaaya keliya shaqo iyo ma ah inuu fursad helo waxa uu leeyahay waxaan rabaa baasaboor aan ku safraa u baahanahay waxaan leeyahay mas-uuliyiinteennana waxaan awood u yeelan karnaa inaan baasaboorkeena iyo waddankeena sumcaddiisha ka shaqayno dad badan oo qurbaha ka yimidna waxaan leeyahay lagu dhiirigelin dhallinyarada oon la odhanin baasaboorraa wadanaa yurub iyo ameerika annaga ma lihin xaqiiqdii waddankaanaan leenahay baasaboorkiisaan leenahay soomaalinimadaan leenahay nama qabato nama anfacdo uma dulqaado
qaar ka mid a dhallinyaradii ka soo qayb gashay kulanka ayaa dhallinyarada hadda doonaya inay tahriibaan la dardaarmay waxaanay u jeediyeen in dalkooda ay ka shaqeeyaan horumarkiisa dadka hadda ka bacdi bixiraana waxaa waxaan u sheegaynaa inay iska joogaan waddankooda wax uga roob ma jira inay ay ka tagaan waddankooda waddankooda inay joogaan aan jeclaalahay qof kastana waa dhimanaya kullu nafsin daa'iqatul mawt qof kastana waddankiisa inuu ku dhintaa ugu muhiimsan marka maanta baroordiiqi meeshaan taagannahay dad badanaa nahay dhallinyaro iyo gabdhay wiilal iskugu jiro aad iyo aadaan ugu xunnahay macal dawladdii qaranka nala jiro talyaaniya iyo masar waan ugu tacsiyahaynaa hadda intaa baroordiiqa u samaynaynaa marka wixii dhimata allaha hadda u naxariiso marka hadda dadka hadda baxaayo waxa uu sheegaynaa inaan waddankooda ay joogaan aanu u sheegaynaa
weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo wasiirka macdanta iyo biyaha ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay sida maamulka degmada xamar jajab uu ugu guulaystay qaadista canshuurta guryaha nuur saciid tahliil ayaa ka waramaya canshuurta guryaha oo beli lasoo dhaafay ay si xooleh uga socdeen toddobiyo tobanka degmee gobolka banaadir ayaa degmada xamar jab waxay noqotay degmadii ugu horreysay ee lasoo afjaro canshuurta guryaha iyadoo munaasabadii lagu soo xirayay uu ka qayb galay wasiirka badaroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho agaasimiyaal maamulka degmada xamarjab ururada haweenka qaranka iyo gobolka iyo marti sharaf kale guddoomiyaha degmada xamarjab axmed cismaan dhowre oo munaasabadda ka hadlay waxa uu sheegay in sababta loogu guulaystay canshuurta guryaha ay tahay in bulshada ku nool degmada ay ku xiran yihiin maamulka degmada xamarjab gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka canab xasan cilmi iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadaasi ka hadlay waxayna ku ammaaneen bulshada reer xamarjab sida ay ugu heela yihiin in ay dhulkooda dhistaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale waxa uu ku ammaanay bulshada reer xamarjab iyo maamulkooda sida ay ugu diyaarsan yihiin in la hormariyo bileeda caasimadda waxaan anugu tala galnay inaan wax ku qabanno haddaana wax ku qabanayna meeshayda alaysaa bulshada bilaash loogama qaadan dhallinyaradan soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed waxaan rabnaa wixii gacantooda ka baxo inay meel muuqata ay galaanaan rabnaa saad la wada socotiin muddada yaroo koobana joogno shacabkeen abaabulay laba wada hadda intaan bilownaan dhammin oo maanta laami noo ah waa waddada ka baxda zoofe oo aada madiina waddada saydka ka degatay oo howloodaa gaadso ilaa iminka waxaan ku bixiyey iyo lacagaha aan ku bixina waxaa ka mid ah konton kun oo doolar oo ugu dambaysa maantaa saydka ku baxshay laba boqol oo kun oo doolarna waxaan ku bixina waddada buulicuday konton kunna waxaan ku bixina muqdisho iyo hobyo waddada haddaan ku bixinay intaasna waddooyinkaan ku bixinay intii kalena way noo taallaa
wasiirka badaroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya mudane maxamed mukhtaar ibraahim oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa sheegay in dadka oo ku tashta dhaqaalahooda ay keenayso horumar iyo in ay shaqaabuur helaan dhallinyarada tahriibta ee badda ku dhammaanaysa
dhallinyaradaas hamiga ay qabeen waxay ahayd inay helaan fursad shaqo inay helaan fursad waxbarasho tallaabada idinka aada caawa qaadaysaan ee ah in aad canshuurtii la aruuriyo in canshuurtii la bixiyo waa fursadda u keeni kartaa in jiilka soomaaliyeed ee hadda soo koraya ay helaan fursaddaas ay bannaanka ka raadinayaan inay waddanka gudihiisa ay ka helaan
degmada xamarjab ee gobolka banaadir ayaa sidan oo kale waxay horey ugu guulaysatay degmada ugu nadaafadda wanaagsan degmooyinka gobolka banaadir iyadoo haatan ay kaalinta koowaad ka gashay dhanka qaadista canshuuraha guryaha taas oo ay sheegeen maamulka gobolka banaadir in lagu dhisi doono waddooyinka burbursan ee ku yaala magaalada muqdisho
halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho ugu yaraan siddeed iyo labaatan qof ayaa dhintay saddex boqol sagaal labaatan kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qarax weyn uu ka dhacay bartamaha magaalo madaxda afghanistan ee kaabul sida laga soo xigtay booliiska iyo mas-uuliyiin kale goobjoogayaasha ayaa sheegay in qof gaari watay uu isku qarxiyey meel ku dhow xarunta wasaaradda difaaca kadibna waxaa xigay weerar toos ah hase ahaatee dhammaan dadkii ayaa laga bixiyey goobta booliiska ayaa sheegay in dadka khasaaraha uu soo gaaray ay u badan yihiin rayid afhayeenka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka toddobaad ayaa laga joogaa markii ay taalibaan sheegeen in ay bilaabayaan weeraradooda caadiga ahaa iyagoo ka digay weerar weyn warkii duhurnimo ee redio muqdisho aniga intaa ciddii uu seega waxay ka heli kartaa beejkan internetka ku leenahay ee ah redio muqdisho doonet